mayba dareere tartan madawiyniga dalkadanka jara iyo oo musharaxiinta inteegan xilkaas madiibo bilaabeen iniyo suubsadaan isbahaysiyaal haanaasoo isxulufaysadaw dhatiyo kaasoo ha kuku horjeedaan lanka tartanka wiin kula dhexeeya ee haatana kursiga madaxweynenimada soomaaliya ka fidhiya xasanow sheekh mahmuud ra-iisul wasaarigii maryadii ee dowladdii kumeel gaarka haytay ee cabdullaahi yuusuf is hogaamiyahay cali maxamed geedi ra-isul wasaarigii kale maxamed cabdulaahi farmaajo iyo musharaxiin kale oo inteegan qabashada kursiga madaxweynenimada soomaaliya yaa mayba wadaanina ololagii inku hog badnaayay iyo oo markaas ku faa'iidaysadayaan xildhibaano deerayaan boqol oo isbahaysi la-ee musharaxgii laku guulaysay dhowaan tuntumi i kowtii bilan unanka jarna ee janaayo guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaanadun boqolka deero hayaan yala rumaysiinyey iniyo xiriirka hoose iyo layi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanow sheeg eedan oo usiina ku mid ah musharaxiinta inteegan qobashada xilka madaxweynenimada soomaaliya sanadkun
insha allah bidn lahi alkariim ilaahay wali ku tuuganaya sanadkan inta isbedel dhi un isbedel doonayana ummada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waliba aan rajeeyay inayonay sanadkiiyo kheerkawa sanadkunaga sanadkiiyonay hamigi iyonay aragtidii iyo ku qaban soomaaliya ku guuleysay naga marka insha allah gaar ahaan waliba aan rajeeyay in doorashadan oo haka isbedelka la sugo waaye inay lahay guusheen oo aaninay kursiganka sareeyo qaranka inaana madaxunaga iyo ilaahay ku tuga marka ummada soomaaliya dhammaanteen walibaba ku adsadeen inayna gacmiiseen hoteele magaalada muqdisho iyo hamiin imaalan mayba nagadeenahanoo camiran ooyo ku dhiyaayaan shiraryo iniska kooyayaan musharaxiinta iyo ujeedadiyoona ee sidiion iska raha lahaayeen hal musharax oo laloolama koro madaxweynaga hata jagada madaxweynenimada haaya xasanow sheekh mahmuud iyo madaxweynigii ku horeeyey ee shariif sheekh axmed lamaadu musharaxya ee lama musharaxa oo eedan awood badan haanaaso ha ku dhammaadaan musharaxiinta kale way baana lantiriyay iniyo eyin musharaxiin eedan leh taageero eedan badan iyo oo haysadaan siyaasad caalami ah tusaale xasanow sheeg mahmuud loolanjey mayba ka jaree saraakiil ciidamada booliiska ku tirsan haanaasoo madaxweyne xasanow sheekh mahmuud mar uuse ku qiib galaayay shiryoolahayaan ciidamada booliiska uuse ka sheegi ciidamada booliiskaiyo un sheegeen in xildhibaanada ha ku galeen dhiniga ciidamada booliiska soomaaliyeed ee ku mid naqdeen xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo eyin haanoon coday doonaan waa ku tashanaysaa dee ilaa ilma codkii booliiska waay booliiskaas kale codkaas waxaa kaloo ku tashanaysaa saraayigaas shariif sheekuna maye oo gadaashaada fadhiya asna waa aqalka hoose booliisa codkaas waa ku tashanaysaa waxaa kaloo ayadana sharaf ku amudana madaxweyne raggii adiga aad darajada u xirtay ee laba xidigayaasha ahaa ee sagaal iyo tobanka jaamiciga ahaa nin ka mid ah oo la yidhaahdo laba xidigle maxamed ibraahim cabdi diyeeshe asna wuxuu ku soo baxay aqalka hoose codkaasna waa ku tashanaysaa sheekh shariif sheekh axmed owsiina ee musharaxa ya mayba lilayaa mayba eed galaangal siyaasadeed oo caalami ee ankilayaa hanaanka ololaha doorashooyinka usoo haysada taageero caalami ee oo dhini kasta ee oo usu ka haysada dowlado saameyn maada kaleh siyaasadda soomaaliya ahaanaasoo la garab teegan dhaqaale iyo weliba diblomaasiyadda
insha allah bidn lahi alkariim ilaahay wali ku tuuganaya sanadkan inta isbedel dhi un isbedel doonayana ummada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waliba aan rajeeyay inayonay sanadkiiyo kheerkawa sanadkunaga sanadkiiyonay hamigi iyonay aragtidii iyo ku qaban soomaaliya ku guuleysay naga marka insha allah gaar ahaan waliba aan rajeeyay in doorashadan oo haka isbedelka la sugo waaye inay lahay guusheen oo aaninay kursiganka sareeyo qaranka inaana madaxunaga iyo ilaahay ku tuga marka ummada soomaaliya dhammaanteen walibaba ku adsadeen inayna gacmiiseen si kastaba haatoo guuliye guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari isu dhowaantunku deeri guddoonka baarlamaanka iyo mayba abuurtay isbahaysi oo saameyn siyaasadeed kale kaasoo yaha ku dhabbaheen tiro xildhibaanee oo isku dhina ee hadaf jooniyo iyi sidii unsuubii lahaayeen isbeddel dhiniga hoggaanka ah xildhibaanadu yo mayba banaanka hambiyana awood qarsoonaaytay oo hata musharaxiinta iyo ka baraarugeen taasoo iyo bilaabeen iniyo isbahaysi dhow iyo isxulufaysi la galaan wadaxaajooda hogaamiyaha xamar doorashadii guddoonka baarlamaanka ka hor awoodiisa la dhayaarsadaayo ilow geeka nagati toomaada xildhibaanada kahirin hata dhammaan musharaxiinta hindho mayba kahaayana hogaamiyigaas waana wal alaga doono meeliya indhiida ciyaarta cusub ee xamar ku bilaawatay bilun dhatiye hobilaahi era